جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي بسم الله الرحمن الرحيم waa sabtii afar iyo tobanka rabiicul awal kun afar boqol afartan iyo lix hijriga kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo howlgal khasaare lagu gaarsiiyey cadowga allah ayaa ka dhacay gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya taliska ciidanka maraykanka ee afrika ee loo yaqaana africom ayaa qirtay in mujaahidiinta al-shabaab ay weerar ku qaadeen qaybta ciidamada maraykanka ay ka degan yihiin garoonka magaalada kismaayo xildhibaano ka tirsan golaha dhawaaqiidda kenya ayaa sheegay inay dhisayaan ciidamo maleeshiyaadka axmed madoobe ka saara degmada mandheera wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa isbitaal cusub ka hirgelisay deegaan hoostaga degmada ceelbuur ee wilaayadaas maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa soo gebagabeeyey dacwatul aryaaf ka socotay deegaano hoostaga degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan degmada tieglo ayaa ka faa'iidaystay sekada xoolaha nool oo wilaayada islaamiga ee bakool ay ka qeybisay degmada munaasabad lagu sagoontinayo dufcad cusub oo ka qalinjibisay mu'asasada alricaaya ayaa ka dhacday degmada buulafullaay ee wilaayada islaamiga ee baay
جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي intaas waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka subaxnimo haatanna kusoo dhowaada warkaas oo dhammaystiran howlgal khasaare lagu gaarsiiyey cadowga allah ayaa ka dhacay gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya ciidamada mujaahidiintu waxay weerar qorsheysan la beegsadeen isbaaro maleeshiyaad murtadiin ah oo ay dhisatay dowladda saliibiyadda ee kenya ay dhigteen duleedka deegaanka xagardheere ee gobolka gaarisa ee ku jira gumaysiga saliibiyadda kenya weerarkaas waxay mujaahidiintu ku dileen hal askari oo murtada waxayna ku dhaawaceen saddex kale kuwaasoo la xaqiijiyay in xaaladoodu ay garaabo tahay taliska ciidamada maraykanka ee afrika ee africom ayaa qirtay in mujaahidiinta al-shabaab ay weerar ku qaadeen qaybta ciidamada maraykanka ay ka degan yihiin garoonka magaalada kismaayo sida warbixintan uu ku haya nuur cali warsame abushayba war qoraal ah oo taliska africom ee maraykanka uu ku daawacay bartooda xa ama twitter ayaa lagu sheegay in weerarka oo ahaa mid aan toos ahayn uu dhacay khamiistii lasoo dhaafay ee toddobaadkii tegey kaasoo lala egtay qaybta ciidamada maraykanka ay ka degan yihiin garoonka diyaaradaha magaalada kismaayo washington waxay dafirtay inuu soo gaaray khasaar isugu jiro dhimisho dhaawac iyo burburantiyadeed oo saldhigooda loo geystay iyo gaadiidka yiilay bayaan ka soo baxay mujaahidiinta ayaa lagu sheegay in howlgal mujaahidiintu ay khamiistii ka fuliyeen garoonka diyaaradaha magaalada kismaayo qaybta ay degan yihiin ciidamada silimiinta maraykanka lagu beegsaday saldhigga maraykanka ee halkaasi ku yaala bayaanka ayaa lagu xusay in weerarkaasi loogu nusraynayay muslimiinta falastiin oo ay yuhuuddu ku gumaadayso hubka maraykanka uu siiyey yuhuudda sidoo kale bayaanka ka soo baxay mujaahidiinta ayaa lagu sheegay in howlgalkaasi uu geystay khasaare isugu jiro dhimisho dhaawac oo soo gaaray askarta iyo saraakiisha amiirkaanka ah ee saldhiggaasi ku sugnaa iyo burbur soo gaaray gaadiid ciidan iyo xarumo muhiim ah oo saldhiggaasi ku yiilay bayaanka ayaa baaq loogu diray muslimiinta caalamka inay u kacaan sidii ay ugu nusrayn lahaayeen walaalahooda reer falastiin islamarkaana la beegsado sahaynada iyo saliibiyiinta iyo murtadiinta ee ka qayb qaadanaya gumaadka muslimiinta reer khaza ee yuhuuddu ay ku hayso mahadsanid abushayba xildhibaano ka tirsan golaha dhawaaqiidda kenya ayaa sheegay inay dhisayaan ciidamo maleeshiyaadka axmed madoobe ka saara degmada mandheera khaalid xasan ayaa warbixintan inoo haya magaalada mandheer ee dhulka soomaalida nf d waxaa weli ka taagan xiisado colaadeed oo cilaaqaad la leh dagaalka u dhexeeya kooxda hirdada soomaaliya iyo maamulka ashaadala dirirka ah isku magacaabay jubbaland xildhibaano ka tirsan golayaasha dawaaqiidda dowladda saliibiyadda kenya ayaa sheegay inay isku diyaarinayaan abaabulka maleeshiya deegaanka ah si ay u wajahaan ciidamada maamulka axmed madoobe ee isku urursanaya magaalada mandheera cali ibraahim rooba oo ka tirsan dowladda kenya horeyna usoo noqday gudoomiyaha mandheera ayaa shir jaraa'id oo uu qabtay ku sheegay in kumanaan maleeshiyaad hor leh laga soo daabulay gobolka jubbada hoose laguna ururiyey duleedka magaalada mandheera ujeedkuna uu yahay sidii ay u weerari lahaayeen magaalada beled xaawo waxa uu sheegay in maleeshiyaadka maamulka jubbaland ay culeys ku hayaan dadka deegaanka ayna daraadood u barakaceen boqolaal qoys halka hubanti la-aan dhanka amniga ahna ay gashay magaalada mandheera hiding the truth of the presence of uh, Jubaland forces within Mandera town is like hiding the sun using your hands. We wish to raise the gravest concern about the presence of Jubaland forces inside Mandera town.
xuseen weyntaan oo isna ka mid ah golaha dawaaqiidda baarlamaanka kenya ayaa isna ku guudiyey inay dhisayaan ciidamo deegaan ah si ay uga qayb qaataan dagaalka ka dhanka ah maleeshiyaadka maamulka axmed madoobe madaxweynaha dowladda saliibiyadda kenya iyo wasiirkiisa amniga ayuu sheegay inay kulamo la qaateen balse weli aysan waxba kasoo naasaacdaan ay degan yihiin oo dadkii maaragtay beeri ah inta la samaystay ayaa beerihii maaragtay dadka ay ka shaqaysan la'yihiin arrinta ayaa nahaysa dad badan baa ku dhaawacmay maamo ama hooyo oo maaragtay reer bibiwan ah oo magaceeda la yidhaahda faadimo barey maxamed nuur ayaa ku dhimatay meesha oo ku nafwaysay gabar ayada ay dhashin haddaba nairobi loo soo qaaday meeshaan ayaa lagu daaweynahaya dad badan oo kale oo ku dhaawacmayne oo hubkii maaragtay la isweydaarsanayay dad ku dhaawacmay oo badanna waa jiraan oo ilaa tobaneeyo iyo ka badanna marka dhibkaas oo maaragtay runtii oo aan madaxweynaha waddanka ayaan la hadlay waxaan madaxweyne ku-xigeenka waxaan la hadlay ragga militariga u weyn kenya iyo maarata wasiirka amniga oo kenyan haddii waktigaas aan ku ballanay ay dhaafta oo arrintan xal ay imaan waysa waxaa igu qasbi inaan mandheera taga an hadda nairobi aan kaala hadlahaya inaan mandheera taga ani iyo madaxda kalaba in aan toban kun oo reer mandheera inaan soo bixinna oo si toos aan u aadna qoryaha aan ka qaadna annaga oo marka waxay noqonaysaa annaga aan marka awoodda aan la wareegna dagaalla bishii hore ka dhacay degmada beled xaawo ayaa sababay dhimashada tobannaan qofood oo u badan dhinacadii dagaalamay iyo sidoo kale shacab riid ah waxaana ugu dambeyntii loo itaal sheegtay maleeshiyaadkii murtadiinta ee daacadda u ahaa axmed madoobe mahadsanid khaalid wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa isbitaal cusub ka hirgelisay deegaan hoostaga degmada ceelbuur ee wilaayadaas sida warbixintan uu ku haya marwaan maxamed
الجسم كم يهنى بعافية وكم يغنى وليس لثروة الآمال إلا صحة المبنى deegaanka nasrudiin amadac waa deegaan hoostaga degmada ceelbuur ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda waxa uu deegaankan muddo dheer la daaladhacaya dhibaato dhanka caafimaadka ah iyadoo bulshada deegaanka aysan haysan xaruno caafimaad oo si buuxda u dabooli karta baahiyahooda caafimaada taas aawageed dadka deegaanka ayaa ku qasbanaa inay safaro dhaadheer u maraan magaalooyin kale si ay u helaan adeega caafimaad ah taasoo mararka qaar sababtay in dad badan ay noloshooda ku waayaan daawo iyo daryeel la-aan hase ahaatee maalinnimadii shalay ayaa allaha fadligiisa nasrudiin si rasmi ah looga hirgeliyey cisbitaal cusub ah kaasoo muddo dheer qorshihiisa lagu taamayey iyadoo bulshada deegaanka ay si weyn u soo dhoweysay hirgelintiisa cisbitaalkan ayaa noqday kii ugu horreeyey ee deegaanka laga furo iyadoo bulshada deegaanka ay muddo sannadaha ka maqnaayeen adeega caafimaad oo dhammaystiran qorshaha dhismaha xarunta caafimaadka deegaanka ayaa muddo sannado ahaa mid soo jiitamaya hase yeeshee duruufo kala duwan dartood dib ayuu uga dhacay halka maanta riyadii bulshada uu dhab noqday munaasabada xarigdar u ahayd ayaa shalay galab ka dhacday gudaha cisbitaalka iyadoo si weyn loogu wada farxay furitaankiisa waxaana xafladda furitaanka ka soo qaybgalay mas-uuliyiin ka socday wilaayada galgaduuda waxgaradka deegaanka iyo odayaasha dhaqanka uwaaska beesha murursada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada intii ay socotay xafladda furitaanka dhakhtarka cisbitaalka ayaa ka hadlay adeegyada caafimaad ee xarunta bulshada u qaban doonto isagoo carabka ku adkeeyey in cisbitaalka uu ka shaqayn doono daryeel caafimaad oo dhammaystiran islamarkaana uu hoos u dhigi doono dhibaatadii bulshada deegaanka uga safri jirtay magaalooyin kale si ay u helaan adeega caafimaada maanta waxaan ku soo dhoweyneynaa isbitaalka daacad jarnaal hosbitaal anagoo qaba doono bulshada qaybaheeda aasaasiga inaan wax ka qabanno bulshadeena aan u shaqayno intaasoo sana wax usoo baranay marka waxaa rajaynaynaa inaad gacmo furan nagu soo dhaweysaan nala shaqaysaan waxyaabaha aa qaban doona isbitaalka waxaawaa maadaama meel hadda aa joogno gobol ay tahay in noloshii waxyaabaha uu beysigi ahaa in qaliimadii oo yararaay loogu sameeyo bukaanadii xanuunsan waxyaabaha emergensiga oo kale in aan wax ugu qaban doono bulshada in waxaa rajaynaya oo baahida oo gobolkan uu u baahan yahay caafimaadkani inaan wax badan ka qaban doono marka anakan waxaad waxaan nahnay bilowgiiyaan nahnay insha allah waa dhammaystiri doonaa hadduu ilaahi yara waxgaradkii odayaasha deegaanka ayaa iyagana madasha ka jeediya hadalla ay ku soo dhoweynayeen xarunta caafimaadka ee cusuba iyagoo sheegay intanay tahay guul weyn oo u soo hoyatay bulshada deegaanka nasrudiinna islamarkaana ay kaalin muuqata ka yeelan doonto badbaadinta nolosha dadka ah
dadka takhaatiirta oo ilmaheenna ahoo walaalaheenna ah gacmo furnaa idinku soo dhowaynaynaa qalbi furnaa idinku soo dhowaynaynaa waxaan rabnaa wax allaalaya wixii aan taba jirnay oon meelaa u aadi jirnay oon ninka la qarashka tirada badan la ku bixi jirnay inaan halkeenna ka helno halkaas inaan ka helnaan aaminsannahay tuulooyinka annaga aan degno tuuladii ugu horraysay ama magaaladii ugu horraysay oo isbitaal laga furay waay galabta kuwa kalena insha allahu tacaala waa tegi doontaa maanta ilaahay waxaan ka rajaynaynaa isbitaalka inuu noqdo kii lagu daysado oo horumar keena oo ummaddu ku aflaxdo oo wax kasta oo baahiyaada daboola insha allah saasaan rajayhaynaa
walaalihii jahdiga ku bixiyey oo dhisay oo u dhibtooday waa ku mahadsan yihiin waana ugu mahad celinaynaa isbitaalkan dadku asaa dhistay gaala uma dhisin hay-ada uma dhisin qaramo madoobe iyo magaciisa annaga wax nooma qaban annagu haddaan nahay heer nasrudiin galabta haddii ilaahay idinkeeda baahidana haysay waxaan dhihi karnaa haddii ilaahay idinkeeda wax weynaa idinkaga fuqaya isbitaalkaas wixii bukana uu isbitaal u yahay wixii jirana u yahay galabtay muuqataa xafladdaanay ka muuqataa dadka islaamkaa oo dadka islaamkaa u shaqayhaayana waa soo dhowayhaynaa odayaal ahaan dhallinyaro ahaan dhammaan waa soo dhowayhaynaa
ugaaska beesha mursad ugaas cabdulaahi daahir axmed oo munaasabadda gobjoog ahaa ayaa bulshada ugu baaqay inay ilaashadaan cisbitaalka cusuba islamarkaana ay garab istaagaan dhakhaatiirta iyo maamulka xarunta ah si loo xaqiijiyo ujeeddadii loo asaasay cisbitaalku dacow ku yaallaa laakiin dac keliya uma furna dhakhaatiirtu waxay daawaynaysaa bunkaan kasta oo meel laga keenay oo ay wax ka qaban karaanay daawaynayaan waa caafimaad u furan ummadda muslimiinta oo xanuunsan oo la keeni karo gobol ha laga keeno degmooyin kale ha laga keeno meel kasta ha laga keeno inay saacidaan ayay u yimideen saldhigna waxaa uu halkaan cisbitaalku hadduu maalmo inta shaqeeyo ummaddu ay barato ee uu debku ka tago yacni waa cillad ku timi dadkii dhaqaale ha noqoto si kale ha noqoto dadniyara qaabkaas marka waxaan kula dardaarmaa runtii in ay marada guntiga u dhegsadaan si ay wix shaqadii ay bilaabeen ay ka miro dhaliyaan cisbitaal caama oo la yaqaan oo muctarifa oo aan kala go'in oo dadkiisa iyo dhakhaatiirtiisa iyo bukaankiisa qaabilo oo sidaasoo dhakhaatiirtu ay heegan u tahay tan iyo markii qorshihiisa la bilaabay labada kun siddeed iyo tobanka ilaa maanta la hirgeliyey waxaa caddaatay sida bulshada deegaanka iyo odayaasha dhaqanka ugu helanlaayeen helitaanka adeega caafimaadda u dhow taasoo maanta urmooday waxaana la filanayaa in furitaanka xaruntan caafimaadda ay wax weyn ka tari doonto horumarinta adeegyada caafimaadda islamarkaana rajo cusub iyo iftiin u horseedo dadka deegaanka mahadsanid marwan maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa soo gabagabeeyay dacwatul aryaaf ka socotay deegaano hoostaga degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe sida warbixintan uu ku hayo cusmaan axmed dhuubow waxay ahayd dacwatul aryaaf socotay muddo maalmaha islamarkaana ay ka faa'iidaysteen ku dhowaad kun qof oo ka mid ah bulshada muslimiinta ee ku nool deegaanada dhacaaduleedka magaalada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe deegaanada mashruucan ka faa'iidaystay waxaa ka mid ah tuulooyinka mubaarak lugooshow biliqmaarow hoomboy iyo kuwa kale iyaga oo qaatay muddadaasi duruus kala duwan oo isugu jirtay asaasiyaadka diinta iyo sidoo kale muxaadarooyin muhiim ah gabagabada dowladda waxaa andalus la hadlay qaar ka mid a dadkii dowladda ka faa'iidaystay waxayna soo bandhigeen waxyaabihii ay ku qaateen muddadii ay socotay dowladda maa macnaa islaam islaamku macnashee mahuu yahay alislaam islaamkaas waaltas islaamna ilaahina iska dhiyo bitawxiid bitawxiidka tawxiidka walinqiyaadina hogaansina low cale bidaacati daacadis walbaraadina kabirnagona mina shirki shirkigaas wacali iyo helkiis maa huwa alixsaan ixsaanku mahuu yahay alixsaan an tacbudullah ina ilaahi caabudno kaana qataraaga qof aragoyn uu qalan caabudno fain lam taqum taraaga diin aragoyn fiinahu yaraa kasaa ka aragoyn maa huwa tawxiid tawxiidku muhuu yahay التوحيد كتوحيدكاس هو إفراد الله إن إلهين كليون بما يقتص به أو غار الله من ربوبية ربنا مديس والألوهية إلهي نمديس والأسماء مغعيال كصفاي صفوين مع حكم مرتد حكم مرتد قتل دلوي سقول سنة شاي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه الله الحمد لله رب العالمين إيدا أنك فائدويستي بلشدة marag iyo dumarba maasha allah alxamdulilahi rabilcaalamiin ilaaha ka maxadsan walaayadaa ka maxadsan doorada towxiidka alla yaa ku saabsanaayta maasha allah alxamdulilah walaayada waqti kastaba inay doorada saan camal ninka sheento eedaan ka maxadsan dhinaca kale dowladda ay ducaadda ka wadeen deegaanada hoostaga magaalada jilib waxaa qayb ka ahaa daawashada aflaamta jihaadiga ah kuwaas oo ay goobo fagaara ah oo ku yaala deegaanadaasi ku daawanayeen boqolaal ka mid ah bulshada ku nool deegaanadaasi kuwaas oo la daawadsiiyey muuqaaladii ugu dambeeyey aad iyo aad shucuurteen lama soo koobi karo alxamdulilah ilaahay mujaahidiinta macnaha guul weyn allaha siiyo falastiin waxaanu leenahay ilaahay culeyska ha ka qaado garabkeeda gaashaankeeda ayaanu nahay yahuuddana ilaahay ha duleeyo waxaa ku fiirsanaya halkan fiilmaa oo waxaa waaye walaalahaas mujaahidiinta ugu rajaynaynaa inaa booskooda aan soo bixin doono insha allah maanta waxaan daawanay filimin aaday ahaynin walaalaha mujaahidiinta oon la kala tuseen ilaahu cajar iyo xasanaad allaha ka siiyo maasha allah filin oo aad u qaymo badan baa daawanay oo xasaan guurguurtow been ku dhaaranaya beentina walaalaha mujaahidiinta ay beenaynayaan marka waxaan leenahay walaalaha kale waxaan aad ugu xanuunsanay falastiin ay joogaan marka waxaa idin leenahay walaalahayna waa idin damqan haynaa waxa waaye si ilaahay subxaanahu wa tacaala noo sheegay mu'miniintu waa walaalo maanta ma hayno waddo idin soo marnay laakiinse waxaa jecelnahay ducada inaa idin soo marino hawada allah subxaanahu wa tacaalaana waxaa idinkaga rajaynaynaa dhibka aad maanta adduunyada aad ka mari haysaan maalintai aakharana inaa ilaahay subxaanahu wa tacaala idinkaga bedelo shuhaada markastana waxaan leenahay tuulooyinka in filinka saas loo loo dhexmariyo ayaan ogolnahay waana jecelnahay marka intaas ayaan ku codsanaynaa walaayada sida dooraadka ay joogteeyaan ee filmaanta ay joogteeyaan dadka shucuurtooda abada aad bay u kacsan tahay filinkii may ka dheh aragnay walaalaha mujaaxidiinta ayagii oodan dagaalamooyan oo ka bacdana xiri oo murtadiinta oo kasii daarirooyan murtadiintana may aragnay ayaga oo sidii dhulwaayi gali oo kale erigii oo dhulwaayiga dhexgali oo kale marba dhinac sii rooroyan ka bacdana qaarkood oo meejo daarsadin qaarkii kaleetayna ayagii oo duduublan sihiri ayaa may ka dheh aragnay filinkii dhatiye ay salaame walaalaha mujaaxidiinta kor ilaahay ka yeelo waxaa noo keentay walaayada filan aad u khayr badan oo waxaa weye oo ku fiirsanay bulshada dhammaan oo ayay kula farxaan marsaa darteeda waxaan jeclaani lahaa walaalaha muslimiinta mar kasta oo mujaahidiinta inay aynoo noo soo celceliyaan filamaantan ee khayrka badan marka waxaan jeclaan lahaa in noo soo dhaweeyaan mar kasta aynoo keena noo soo celceliyaan oo nagu soo waxaa weye tagrean nagu soo sameeyaan muddooyinkii lasoo dhaafay maktabka dacwada ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa waxa uu waday dadaallo lagu horumarinayo waxbarashada iyadoona sidoo kale maktabka dacwada ee maamulka islaamiga ah ee degmada jilibna maalmihii lasoo dhaafay uu dardargeliyey dacwada dadka lagu gaadhsiinayo deegaanada hoostaga magaalada jilib islamarkaana ay ka faa'iidaysanayaan boqolaal bulshada qeybaheeda kala duwan ah kuwaasoo ku nool deegaanada kala duwan ee degmada mahadsanid cusmaan fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan degmada tiyeglo ayaa ka faa'iidaystay sekada xoolaha nool oo wilaayada islaamiga ee bakool ay ka qeybisay degmada waa kan cabdiqani maxamed aan maagay magaca reer cali shacaala degmada tiyeglo dhalan maykas oda geeg mashruucka zakadii la geebiyahay alxamdulilah wilaayada islaamka geebiyahay fuqaradna hugaay masaakiintana way siiyahay saas cadaaladda lihin geebiyahay alxamdulilah masaakiinahayna wayna wayna gaabday irin filan si shaqneefe oo shanta basan oo haani kitaabada ilaahay tamaameen haani filan aan hayna haani kumayna hay waxaa wilaayada islaamiga ah ee bakool si toosa uga bilowday qaybinta sakada xoolaha nool ee sanadkan kun afar boqol toddobiyo afartanka hijri taas oo ay ka faa'iidaysanayaan qoysas fara badan oo ka kooban dadkii ay shareecadu fartay in la siiyo fagaare ku yaala magaalada tiyoglow ee xarunta wilaayada waxaa shalay laga qaybiyey boqolaal neef oo eri ah kuwaas oo ay ka faa'iidaysteen konton iyo sagaal qoys oo ka kala yimid magaalada iyo deegaanada ku hareeraysan idaacadda islaamiga ah ee alandarus oo goobjoog aheyd fagaaraha qaybinta ay ka socotay ayaa mikrofoonka la dhex qaaday qaar ka mid ah dadkii nasiibka u yeeshay xoolahaasi sidan ayayna dareenkooda u muujiyeen fagaaradeedisa maasha allah waa lagu socdaan oo meebu aha dareenka eedankiyaw maasha allah dareenka dadweynaha eedan fayle masaakiinta iyo eedan fayle dadkeega dareenka maasha allah ilaahina nicmay amni istiqraar i haysan may ba haysaneenha meel raaya islaamka hoosisa ka noolno wada sheegayntiisa ka noolno ilaahina nicmooy ثم ولي الاسلام اني نعمل مجاهدين ما بنك ضاين الهي ما بنك لناها قالت شر مرسي إيه، ما شاء الله قبول ما الرأي والدمدي وإني القرب وقريت الله في لنا ولا عنتي قرا الله ولا
magacay sheeg manuura dheere deelaraw beled hoogasho xagee joogtaa marka tiyeeglow eed eed aan ka faraxsanna maxaa lagu siiyey saak shanneef eringa yaa ku siiyey mujaahidiinta mar hor wal jariiba ma jiraan islaamaba hataa muujisinti hataa faylata hataa farfarcoonsanta allah nin ziyaadi waan allah nin ziyaadi آمين farax wiin yaka faraxsani ilaahay waana ka mahadsan mujaahidiinta al-shabaab xarakada yaan waa ka mahadsan baadisha بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أبو أيوب واي آه وعن جوجنا ميل أو لو قبنا أرجع زكواتك آه ركن كم ده ركن دين الإسلام كيا ما شم ما تلقوا فلنا يا إلى يكون حسن مرلبات وحكم حسن حركة المجاهدين خير يقول الله سيو مركز الدحات آه وحكم حسن رجع دتكي مورد اللي يسوق حيا حولاس ilaahay bedel kheerle inuu ugu bedelo waxaa la siiyey shan neef oo ari ayaa la siiyey alxamdulilaah shan neef oo ari ayaa la siiyey fiifiican oo dacyar weliba dhala ayaa la siiyey haddii ilaahay yidhahdo sanadkan waxaan rabaa sanadkiisa inaan maxay ahayd iyagana ay saa'idaan haddii alla yidhaahdo mujaahidiinta waxaan ugu ducaynaya ilaahay inuu guul siiyo gaaladana ilaahay jabiyo geeka meelan farxadan inka socota ilaahay ahna waafaqi alxamdulilah ilaahay ka mahadsan walaalaha mujaahidiinta sharafta leh ka mahadsan ilaahay madasho kor ha ku weela maxaa lagu siyaariga shan neef irin shan neef irin lasay alxamdulilah ilaahay ka mahadsan walaalaha muslimiinta yaa ka mahadsan mujaahidiinta sharafta leh ka mahadsan unoola يون ما ديش قر الله كويل قعنتي وقر الله مرسي ونون ولي ننسي الله اني انفع magaca hadi jaasin waa fiicanaha alxamdulilah ereya la isii shan neef maasha allah farxad ayaan dareemaya Waa fiicnaa.
hadda ka hor ma lagu siiyey maya alxamdu maanta maanta ay wareysa waa garta maxaa ugu ducaynaysaa mujaahidiinta dhammaan guul insha allah
gaalada maxaa ku abaaraysaa habaaba'aba aamiin maalmahaas oo aadan ayaa lagu wadaa in degmooyinka kale ee wilaayada laga qeybiyo xoolaha sakada kuwaasoo allah idimkii ay ka faa'iidaysan doonaan boqolaal qoys oo danyar ah mahadsanid cabdi qani munaasabad lagu sagoontinayo dufcad cusub oo ka qalinjibisay mu'asasada alricaaya ayaa ka dhacday degmada buula fullaay ee wilaayada islaamiga ee baay bashiir muxiidiin abu ayman ayaa warbixintan inoo haya ها قد سرنا نحو القمة وبعزم جئنا مع همة أشبال بالخير تواصل arricaaya siddeed sano ka hor waxay ahayd riyo iyo rajo lagu taamayey si ay u soo saarto gabdho muslimaad ah oo aqoon sare u leh culumta islaamka oo xambaara risaalada noqdana ducaad ummadda ugu yarta xagga alle balse allaha awoodda u saaxiibka ah ayaa qadaray in riyadii ay noqoto dhab hadafkuna uu xaqiiqoobo sannadkii kun afar boqol soddon iyo sagaalkii hijiriga ayuu maamulkii wilaayada islaamiga ah ee baay iyo bokool oo xilligaas ka duulayay baahida waxbarasho ee ka jirta gobolka dhidibada u taagay mu'asasadan waxbarasho oo allaha fadligii maanta noqotay il durdur ah oo bulshada ay kaga baahibaxdo aqoonta xagga cilmiga la isagana rogo heeryada jahliga maanta waxaa wax ku barta goobtani waxbarasho tobanaan gabdho ah oo hadafkoodu yahay inay noqdaan ducaad xaqa ugu yarta ummadda jahliga iyo dib u dhacna ka saara dadkooda dufcadii ugu horeysay ee ka qalinbedelatay alricaaya oo gaarayay sagaal iyo afartan arday kuwaasoo juhdigii lagu tacbay maanta faafinaya mirihiisa oo waxa ay mucallimiin iyo hagayaal ka yihiin madaariis iyo macaahid waxbarasho oo ku kala yaala degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee baay allaha fadligii alricaaya iyada oo ku jirta geedigeeda waxbarasho waxa ay soo saartay oo ka qalin beddeshay dufcadii labaad waxaana loo qabtay munaasabad heerkeedu sareeyo dhowaan waxaa howlka xafladaha usaame ee degmada buulafullay lagu qabtay xaflad si aadaa loo soo diyaariyey loona dhigay konton iyo afar arday oo ka qalin jebinaysay dufcadii labaad ee mu'asasada alricaaya waxaa ka soo qayb galay xafladan mas-uuliyiin ka tirsan maktabka dhexe ee dacwada xarakada shabaabulmujaahidiin wulaadda wilaayaadka islaamiga baay iyo bokool culimo salaadiin waalidiin iyo martisharaf kala duwan xafladda ka hor mas-uuliyiinta maktabka dacwada wilaayadda islaamigaha ee baay iyo maamulka mu'asasada alricaaya ayaa sameeyey martiqaad heer sare ah oo loogu talagalay dhammaan ka soo qaybgalayaasha martiqaadka kadib waxaa si toosa u bilowday xafladda oo socotay muddo saacada ah ugu horeyn maamulaha mu'asasada alricaaya ayaa ka warbixiyey ardayda ka qalinjibinaysay iyo maadooyinka lagu barto mu'asasada مؤسسة الرعاية لعلوم الشرعية لتعليم البنات يلا هي مؤسسة جيكا دفعك قلن جبيها يتميلين ككلن سنة مركين كهرية مؤسسة ميل فريها كم أفربغل صدن إسهقال دفعة لما تغن جيكا انفرين وجيكا قلن جبيها يتو وكنتن إيه أفر أرضي يكو قلن جبيدي isu geynta lamadaas dafcadood waa boqol iyo afar طالب iyo ku qalin jibiye dadkii hore kuqaalanjibi kuqaalanjibi waa dad ducaad ah oo geeka walaayaadka qiibashay kala duwan ee dacwada kuwada iyo ilaahay kawaari ilaahay aan kama hadayaana haagna may rajeeyana ini wadadaas maraan
bandhigii ay sameeyeen ardayda alricaaya oo socday muddo ku dhow laba saac ayaa ka tarjumayey dadaalka hagaar la'aanta ah ee la geliyey gabdhahan iyo cilmiga ay xambaarsanaayeen taas oo ay si aadaa ugu maqsuudeen dhammaan daawadayaashii xafladda nasiibka u yeeshay inay goobjoog ahaadaan أيها المشاهدون الشرفاء من العلماء والمسؤولين والآباء والأمهات والإعلاميين والضيوف الكرام مرحبا بكم بقلوب مملوء بالحب والود ومرحبا بكم بحفل اختتام معهد الرعاية ومرحبا بكم بما تطمئن به قلوبكم ومرحبا بكم بهذه الوجوه الطيبة النيرة هاكم منا بأجمل تحية وأغلى هدية وأزكى ترحيب أحييكم بخير تحية إنها السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا أحمد الله سبحانه وتعالى وأشكره على ما من به علينا من نعمة الإيمان والإسلام والجهاد وتطبيق شرع الله والأمن والاستقرار ثانيا أشكر لحركة الشباب المجاهدين في شرق إفريقيا وعلى رأسهم الشيخ أحمد عمر أبو عبيدة حفظه الله ورعاه ثم والينا العزيز الشيخ حمزة وجعفر ومن معه وأشكر أيضا لمكتب الدعوة في الولايات الإسلامية وخاصة ولايتنا باي الإسلامية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين إلهي سبحانه وتعالى مي بليه ومن يعش لنك كجاس داس كهندتر عن ذكر الرحمن الله رحمنك قرآن شيء نقيض له شيطانا شيطانك سلدان فهو شيطانك قرين صاحب له لنك نقده هذا الكتاب سراجنا دستورنا فهو النعيم لمن أراد تنعما
هذا الكتاب سراجنا دستورنا فهو النعيم لمن أراد تنعما وحروا هلكن إنك سجيديو كتابك بلوغ المرام من أدلة الأحكام قرهم باب شروطه وما نهي عنه بيع وحو ليه أركانية شروطه أركانتي سيسدح العاقد أولو لجيدو البائع والمشتري المعقود عليه أولو لجيدو السلعة والثمن الصيغة أو لولا جد الإيجاب والقبول هذا نحن قد قال يا حديثي عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه رفاعة وحا لقوري الله كره لنقضيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي قال لي سي لوالو ويدي أي الكسب أضيب شقتها با وفي عن قال وحودا نبي عمل الرجل منك شقدي بيدي قعنتي وكشقستو وكل بيع مبرور بيع كستو لغو باري مفلو رواه البزار وصححه الحاكم ونحن المرهبون إذا هجمنا فساء صباح جيش المنذرين ونحن المرهبون إذا هجمنا فساء صباح جيش المنذرين ترى الكفار بعد الفجر صرعا كأنهم ثمود ميتين ترى الكفار بعد الفجر صرعا
riyo weliba waa ka dhabeen hiigsi kastaana waa mid hirgala haddii lagu laro iraado adag iyo go'aan qaadasho arricaayana maanta waa tusaalaha nool iyo namuudaj ka tarjumaya heerka cilmi iyo dadaalka waxbarasho ee maktabka dacwada uu ku bixinayo gabdhaha muslimaadka ah oo maanta ah weligoodna soo ahaa ahaana doona tiirka ay ku taagan tahay ummadda muslimka ah waana halka laga soo askumo hagaaga mujtamaca oo midhihii laga soo talaalo ayay gurataa ummad kasta
warkii subaxnimo oo saako oo sabti a idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus akhyaarey xilligan waa naga inta warkan midka xiga inta aan ku kulmi doonno hadduu rabbi idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu